wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta somalilan ayaa magaalada hargeysa ka furay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka waxaana qabashadiisa iska kaashanaya ururada solja iyo unsam tababarka ayaa waxaa loo qabtay saxafiyiin ka kala socda dhammaan xarumaha warbaahineed ee deegaanada somalilan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta somalilan saciida xasan cabane oo furay ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarka waxa uuna wariyaasha kula dardaarmay in waxaa la barayo ay bulshada ku anfacaan barkani wuxuu daba socdaa tababarkii maalintii hore kaa hore laftiisa waan joogay oo waxa weeye inta halkan joogtaa wejiyadooda waan garanayaa inay wiilashii iyo gabdhihii fadhiyay ahaayeen waxay sheegaysaa taasi ka go-naansho aydi ka go-an tahay in aqoontiinna ama mihnadda saxaafadda ee ku jirtaan aad wax ka beddeshaan aada aqoon ku dhistaan qofku mar waloo shaqada uu qabanayo uu doono ama uu rabo inuu ku dhiso ama uu ku shaqeeyo si ay aqooni ku dheehan tahay bulshada iyo naftiisa iyo waxa weeye adeegga uu bixinaya wuxuu noqdaa adeeg uu bulshada ku anfici karo aad baa ugu mahadsantihiin sessionkani waxaa kaloo muhiimad gaara uu leeyahay sidaa la sheegay waa practical session dhakhtarku haddii labaatan sano uu theory uun dhigto oo aan hal maalin practical sessionna gelin dhakhtar ma noqon karo weriyuhuna waa noocaas iyo shaqo kasta oo wax weeye gacanta laga qabanaya
sakariya axmed maxamed guddoomiyaha saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa tilmaamay in tababarkan uu ahmiyad weyn u leeyahay saxafiyiinta marka waxaa laynooga baahan yahay in aynu saddexda maalmood ee tababarkani uu socdo aynu aada u dhiganno innaguna aynu wax ku kordhino maadaama dad saxafiyiin aynu nahay oo aanay waraysiyada qaadistooda iyo ka shaqaynta arinta arrimaha saxaafaddu aanay bilowino ahayn laakiin dad badan oo muddo dheer kusoo jireen ay nagu jiraan kuwo muddo gaaban ku jireen ay nagu kusoo jiray saxaafadduna ay nagu jiraan inaynu kala faa'iidaysanno khibradda iyo aqoonta iyo xirfadda aynu u leenahay warramidda iyo sida looga warramayo mowduucanba marka waxaa laynooga baahan yahay saddexdaa maalmood inaynu muhiimad gaara aynu siinno maadaama oo de innagaba baahideenni markii la arkay aynu ka jawaabnay in innagana saxaafad ahaan aynu ka faa'iidaysanno waayo intiinani number yar baad ka tihiin marka loo eego saxaafadda ka shaqaynaysa guud ahaanba gobollada somalilan oo runtii kun kor u dhaafaya innaguna intaanu halka ku joognahay number yar baynu nahay laakiin wakiilaad u tihiin saxaafaddii kale oo markaad tagtaan in aad idinkuna cilmigiina la wadaagtaan aqoontiina aad la wadaagtaan